kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka nabaddhiska gobolka mudug waxaa xoogga lagu saaray sida looga hortegi karo dilalka kusoo laalaabta deegaanada miyiga ah iyo iskaashiga ururada bulshada si looga wada shaqeeyo nabadhiska gobolka shirkan waxaa ka qayb galay haweenka hormuudka u ah nabadda gobolka mudug culimaa udiin aqoon-yahano iyo waxgarad waxaanuu hordhac u yahay shirweynaha nabadda mudug oo loo madalsan yahay bisha labiyo tobnaad ee sanadkan inuu ka dhaco magaalada gaalkacyo haweenka iyo waxgaradka shirka ka qayb galay ayaa talooyin ku aadan nabadhiska goobta ka jeediyey wax badan oo qabsanaa jira hadeertaan odayaashaan habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin dadkaas kala celiya dadkaas nabadeeya dadkaas qoryaha ka qaada kuwaas cidnana waxba kuma siisa gaadiidna ma haysano waxyaabaha qaarkooda uu gudoomiye xuseen waxaa ka mid ahaa inaysan xataa dadka ku dhex jira dagaalada aysan nolol kafaysi haysan iyo gaadiid ay ku shaqaystaan waxa uu sheegay oo kaleeto baahiyaha kale oo jira oo u baahan inaad gacan ka siisaan marka laga soo tago shirkaas diseembar toddobiyo toban oo ah shirka aan rabno inaanu ku caanbixinno mudug inay tahay xaruntii nabadda oo qurbajoog iyo gudajoogba ka soo qaybgalayaan odayaashu waxbay tabayaanoo wayna sheegan doonaa wax ma ujeedaa kale oo dheeraada oo aad isleedihiin nabaddaas xoojinta waxbaa kala qabanaysaa
waxaa laga soo qaaday meel fogaan badan dadkii ka soo qaadana ka mid baa tihiin meesha maanta ay maraysana waxay joogtaa boqolkii hal bay joogtaa boqolkii hal bay joogtaa waxaa ka dhiman halka ka dhimani waa qodobo qodobada ka dhiman waxay tahay kow horta ciidanka amniga ee nabadda ka shaqeeya ee isdhexgalka la yidhaah waxay rabaan in la tayeeyo ayaga oo awood fulin ah oo markii odayaashu wax soo saxeexaan fulisa waa in la helo ayaga la tayeeyo lambarka labaad waa in la helo fan wax lagu kala socodsiiyo odayaasha iyo dadka jooga gobolkan fankeedii way ku fulnaan waayeen waxaan noo dhimanay waxaa weeye maadaama magaaladii isfahan ka dhacay oo bulshadii isdhex marayso oo aysan waxba kala ahayn oo aysan baadida kala soocan ahayn inay icun iyo icun ku jirto waxaa noo harsanaa oo noo dhimanaa oo qabyoqaad naga ahaa dhibaatooyinkii dhacay bulshada baadiyaha oo dagaalku ka soo awalba asaasmay in la gaarsiiyo oo wacdigelin la geeyo waxgaradka iyo guud ahaan bulshada gobolka mudug ee hormuudka u ah nabadda ayaa dadaal xooggan ugu jira hirgelinta nabad waarta oo ay ku naaloodaan oo ay ku naaloodaan bulshada gobolka mudug